waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato radio s b s faah-faahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysta barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s com u xariijin soomaali
xaliima maanta waa labaatan iyo lixda janawari waa maalintii australia dhayda munaasabadaasoo waddanka si weyn looga xuso adi ahaan waddanka muddaad joogtay maalinkani maxay kaaga dhigan tahay
runtii maxamedow meel kasta oo adduunka aada tagto oo aada adiga oo raadinaya biis meel aada ugu noolaato ku weelkaam garaysaa meelaha kale kuulaba mid noqon karto sidaas awgeed australia day waxay ila tahay maalin aada u weyn oo waddankaana uu qadariyo uu qiimeeyo dadkeeduna ay baraad ku yihiin saas awgeedna anigu imaanshadii aan imid iyo qaadashadii aan qaatay ku qaatay citizen waddankan aan joogo muxuu ahaa waxay iiga dhigan tahay wax weyn oo ah melistonka lifekii aan ka bilaabay australia
aad isla sidaas ama su-aashaasi bulsho badan oo soomaaliya ayaa ku dhaqan waddanka australia soomaalida marka siday u arkaan maalinkan qiimeynteeda iyo dabaaldegeeda siday sideed is leedahay way u arkaan runtii qaar basi bay u arkaan oo qaarna waa caruurtibaaba meeshaan waxaa two thousand elevenkii kansaskii la sameeyey waxaa lagu qiyaasay lix kun inay dhalatay oo soomaaliya ku dhalatay waxaad dareemi kartaa muxuu ahaa intaas caruurta ku dhalatay iyo caruurta yaraanta lagu keenay intuba waxay home u yaqaaneen waddankan weeye inay celebrationkooda ka qayb galaan inay caruuraha meelaha caruuraha lagu soo ciyaarsiinayo geeyaan inay muxuu ahaa u haystaanin inay maanta tan waddankoodii ay tahay waa wax arrin iska cad oo qof walbana uu uu joogo ama waddankan xaadir ku ah uu baraad ku noqon karo waxaanan u arkaa inay tahay maalin ummaddaanu ay as astaysatay inay u noqoto maalinta ay u dabaaldegahayaaneen isu imaatinkoodii adigu annaguna waxaanu ka nahay barty ambartical oo ummaddaas mujtamacaas sidaas awgeed qayb ka mid a soomaalida iyo communitygeennu waxyaabaha ay ku soo kordhiyeen ayaa waxay ka mid tahay in dhaqankeenii culturekeenii luuqadeenii intuba ay ka qaybgelayaan multiculturalka dadka ah oo halkaan kasoo qayb galay taasna ay baraawd ku yihiin
si kale haddaan u dhigo isla su-aasha lafteeda dad badan oo soomaaliya ayaa waddankan u arka inay weli ay marti ku yihiin laga xigo maalinkan oo kale laga yaabo inaynan farxaddeeda aynan dareen badan u qaadin arrintaas iyada seed u aragtay runtii waddankan cidda keliya oo aan martida ku ahayn waa aborijinka dadka kaleeto oo dhan waa yimaadeen macnaa dadka kale oo dhan waa yimaadeen haddana they call home ma qabo inaan marti ku nahay mana qabo inaan transit ku nahay waxa weeye meel marka aad timaado oo nolol aad ka aasaasto oo caruurtaadii ay iskoolkii ka aadayso oo shaqadii waalidiintii ka aadayaanin oo noloshaadii ay ku baysgaraysan tahay waa waajib inaad sharciyadiisa iyo nidaamkiisa aada ixtiraamto oo u hoggaansanto oo sharcigii muxuu ahaa cidina ku oran mayso culturekaagii baad exercise garayn kartaa luuqadaadii baad exercise garayn kartaa wax badan baad qabsan kartaa laakiin markaad tidhaahdo transit baan ku ahay weligaa iyo allaha wax ma qabsanaysid sababta oo qof deganba ma tihid marka waxaan qabaa aniga inay u arkaan dadka muxuu aha aqoonsan inay maaragtay waddanka degeen oo reside gareeyeen oo raba nolol inay ka samaystaanna waa im very happy with them laakiinse dadka leh muxuu ahaa transit baanu ku nahay oo macnaa lugna u taagan tahay lugna lugna u fidsan tahay waxa weeye inay u arkaan inay tahay waddankaanu waddan aad rabto inaad wax ka qabsato wax ahaanshaha aad dhowrka sano oo ku dhaafayso halkaas aad ku tahay haddaad wax beratid haddaad culturekaaga exercise garaysid haddaad luuqadaada fidiso oo la barto intuba waa wax adiga kula socda oo markaad waddankaaga xataa dib ugu noqoto aad aqoonsi iyo sharaf iyo karaamo ku heli karta sababta qof meeshuu soo joogay wax kasoo ahaabaa tahay laakiin markaad halkan joogto oo jooga maqana aad tahay oo aadan waddankiina kana tirsanayn kuna tirsanayn taas waxa weeye adiga qoysaska laftirkooda ayay noloshoodii waxay gelinaysaa inaysan macnaa mujtamacii sida loo arkaayey ay si ka duwan waxu arkaan carruurtiina saas waa ku lumaysaa laakiin markay carruurtu arkaan inaad adigii taraygaraynayso inaad culturekaagii dadka ka dhaadhacsiisid foodkaagii dadka barto luuqadaadii dadka barto baartigii macnaa qaybtii adiga kaaga aadaneed wadanka waad qabatay sababta oo ah mujtamacii main stream communitygii baad ka mid tahay ood ka qayb gashay kii shaqo aadaya shaqada markuu aadahayo isagoo brown abuu aadaya kii iskuolka aadaya isagoo ku faraxsan oo og in communitygiisii ama wa ama familygiisii ay mujtamaca wax ka yihiin oo qiimo ku leeyihiin buu iskuolkii aadahaya marka waa wax very important u ah carruurteena iyo jiritaankooda iyo aqoontooda iyo iyo iyo dhismahoodaba ugu ugu dambeyntii xaliima maalinkan wax xusuusa ood ku leedahay amaba ay kaaga dhigan tahay ma jirtaa maalinkan maadaama maalinkii australia dayda ay tahay xusuus badan bay igu leedahay sababta waxa weeye markii aan waddanka nimid qaadashada sharciga yaga waxa weeye waktigii aanu qaadanay odagaygu marka uu yimid oo iga dambeeyey sidoo kaleeto familigayga kala barbaa waktigaas sharcigii ay waddanka ku joogi lahaayeen qaatay taasoo ah milestonkii qofka nolosha uu ka bilaabayay marka muxuu ahaa mideeda kaleeto xusuusta kaleeto oo ay igu leedahay waxa weeye imaanshihii aan imid waddankan waa wax inaad ka qabato markaad u baahan tahay waa inaad dib ugu noqotaa inaad aqoontaada iyo iyo iyo iyo wixii aad adigu waddanka kula qabsan kartid oo dhan aada samayso taasoo oo ay ku noo fududaatay ama carruurtayda ha noqoto ama aniga ha ii noqoto ha noqote saas awgeed waxaan qabaa aniga muxuu ahaa helitaanka sharciga oo aad qaadanayso waktiga lagu aadiyey maalmaha kaleo kaaga duwanaanaya dabcan taasi waxay ahayd xalima karan oon ka wareysanay arrimaha labaatan iyo lixda janawari maalinta australia dheyda xalima waad mahadsan tahay adaa mudan maxamed waad mahadsan tahay
waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada tobanka fiidnimo ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo s b s radio app booqo s b s com au xariijin soomaali